madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar waxa uuna madaxweynuhu halkaasi kulan kula qaatay ciidamada ku sugan aaggaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan islamarkaana ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa ammaanka xuduudaha waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shacabka oo sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay hay-adaha amniga ugala shaqayn lahaayeen ammaanka kadib wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha deegaanka soomaalida ayaa gaadhay degmada baari ee gobolka afdheer oo ku dhow xuduudda deegaanka uu la wadaago soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed waxa uuna madaxweynaha halkaasi uu ka dhagax dhigay bilowga dhismaha isbitaalka darajadiisu tahay heerka koowaad ee ay yeelanayso degmada baari ee gobolka afdheer maadaama degmadan ay xuduudda ku taallo bulshadan ay baahi weyn u qabeen inay helaan isbitaalkan loo dhagax dhigay waxa uuna isbitaalkani ku yimid codsi hadda ka hor ay bulshada degmada baari ay ka codsadeen xukuumadda deegaanka in loo hirgeliyo isbitaal waa dhagaxdhigga isbitaalka darajada koowaad ee barry oo qorshihii ku jiray lakiin ah mashaariicdii markii hore la joojiyey ama la hakiyey maadaama duruufo dhaqaale ay jireen laakiin hadda markii aan eegnay aan xaaladda guud ee gobolka dhanka horumarka iyo colaadaha soo kordhay iyo faa'iidada uu isbitaalkan uu yeelan karo muxuu ahay amniga guud ee deegaankan iyo iyo maaragtay baahiyaha caafimaadka ee shacabka waxaan isla qaadanay inay habboon tahay in mashruucan si gaara loo eego oo dhagaxdhigiisii lagu dhaqaaqo islamarkaana si dhaqsa ah dhagaxdhig uuna ku istaagin mxuu ahay haddadan mashruucii in bixintiisii iyo la bilaabo waxaan aaminsannahay inuu wax weyn ka bedeli doono nolosha dadka aaggan waxayna muujinaysaa xukuumaddu iyadoo duruufo adag ay soo daristay oo dhanka amniga iyo dhanka colaadaha iyo dhanka sicir bararkaba ah haddana inayna ilowsanayn mxuu ahay meelaha baahiyaha gaarka ka jiraan inay maaragtay tanaasulaad u samayso inayna ilowsanayn sidii haddaba waagi dhibaataad ogeydeen galbeedka city oo kale in iyadoo barakacab fara badan iyo dhibaatooyin ay jiraan mxuu ah xukuumaddu ay maamullo iyo amni iyo howlo badan ka qabatay halkanna gobolkan afdheer hadda aan joognana weerarkii al-shabaab kadib runtii isagana si xoog leh in maaragtay loo saaray in amniga dadka la sugo oo weli wax badan qabyo ka yihiin laakiin la bilaabay dhankii horumarkana tamba ay mahraad ka tahay waddooyin iyo jeed fara badan iyaguna socdo oo la dadargelin doona ay jiraan marka inaan isku barbar wadno dhankii horumarka dhankii amniga iyo weliba dhankii kajawaabidda abaaraha ayay muujinaysaa aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaan qayb ka ahaano taarikhda maanta qormaysa ee isbitaalkaas dadka baahan loo dhagax dhigayo dhagaxdhigaasi kadib dhankooda qaar ka mid a bulshada degmada baari ayaa soo dhoweeyey isbitaalkan loo dhagax dhigay iyagoo tilmaamay inay baahi weyn u qabeen waxaan u mahad celinaynaa cisbitaalkaas isaga ah dowladdii u garatay in laga hirgeliyo degmada baari maadaama baahi badan loo qabay arrin munaasib ku ana ay ahayd in hawsha iyada isbitaalka baahi weyn shacabka ay u qabeen haddii dawladdu ay halkan maanta ka dhex dhigatay waxaan maaragtay u mahad celinaynaa dawladda arrintaasi tallaabadaasi sida go'aanka ay uga qaadatay waxaan aad maanta ugu faraxsannahay in isbitaalka magaalada baarey in maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigay arrintaa aad baa annaga noqon tahay iyo bulshada dhammaan baarey ku nool aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kii lagu manafacado bulshada waxtarin alla ka dhigo in alla ka dhiga aan ilaahay ku mahadinaynaa isku soo wada duuboo wafdigan uu hogaaminayey madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ee socdaalka shaqo ku tegey gobolka afdheer gaar ahaan jiidda hore ee xuduudda deegaanka aato ayaa noqonaya kii koobaad taliya markii xukuumadda deegaanka soomaalida ay soo afjartay dagaalkii kooxdii al-shabaab ee hadda ka hor ay ku soo qaadeen deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga